aynu ku bilownay habeenkii xalay ahaa waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday allah u naxariistay sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ahaa culimmada waaweyn ee soomaaliya haddaba sababta geerida iyo noloshiisii ayaa waxaan ka waraystay sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah sala allahu aleyh wasalam wabacd waxaan xaqiijinaynaa geerida caawa ku timid ama ku dhacday sheekh nuur baarid gurxan oo caawa afar saac iyo bar ama tobanka iyo barka fiidnin ku geeriyooday isbitaalka martiini magaalada muqdisho kaasaan xaqiijinaynaa waxaan si gaar ugu tacdiyeynaya ahalkiisii iyo famalkiisii iyo qaraabadiisii iyo culamada soomaaliyeed hay-adda culamada uu madaxinanka ahaa muhiim ah iyo culamada soomaaliyeed guud ahaan iyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamkaba rasiik allah u naxariisaan leenahay dhammaan iskala tacsiyenaynaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun
waan gartay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun sheekh bal haddaad sawir guud naga siisid xaaladiisa caafimaad siday ahayd xiliyadii u dambeeyey
sheikhu sidiisa oo iska xanuunsanaan jiray oo maaragtay sokor iyo cuduro kale iska qaadi sheikhu marka adigu beriyahan waxaa ku dhacay cudurkan covid nineteenka ama coroonaha ayaa sheikha laga helay taqriiban waxaan filayaa dhowr beri ka hor bay ahayd marka isbitaalka martiini baa la geeyey ay ku jiro saddex beri meelahaas sheikhuna dee caawa fiidkii ayuu maaragtay ku geeriyooday isbitaalka martiini waan gartay sheekh sheekh nuur baaruud muddaad soo wada shaqayseen bal noloshiisii hore iyo taariikhdiisa intaad ka taqaanid haddaad nala wadaagtid
sheikhu asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa deegaankan soomaalida ma soomaali galbeed loo yaqaano buu kasoo jeedaa markaasuu taqriiban ilaa sagaal sano uu maaragtay ku gaaray kadibna muqdisho iyo dalka soomaaliya ayuu usoo usoo gudbay qur-aanka ayuu ka bartay iyo diinta ayuu ka bartay macaariddii diiniga ahayd ayuu sheikhu wax ka bartay iyo xalaqaadkii diiniga ahaa iyo masaajida la akrin jiray buu sheikhu maaragtay ku taxmay sheikhu taqriiban waxaan filayaa isagoo maaragtay dhowr iyo toban jir meelahaasa ayuu indhaha beelay maaragtay ilaahay bacdi qalbigiisa u iftiimiyey diinta badashadeeda iyo maaragtay ku dadaalay marka sheikhu dee kadibna daba diinta yani fidinteeda iyo in dadka in la baro iyo ayuu qayb ka ahaa dibarigii kacaanka baan sheikha isbaranay taqriiban kun sagaal boqol todobaatan iyo xafilaya iyo lixdii meelahaas ayaa isbaranay sheikha oo markaas aan maarag ka wada jirnay dadka dhalinyarada oo maaragtay dadka dacwada gaarsiiya ama maaragtay u xamaasaysan in diinta la fidiyo oo xoogaa aan isku dhacsanayn dawladii caanka ahayd sheikhu isaga dhowr jeer baa la xirayba oo kacaanka u xiray kadibna hadda dalka markii uu maaragtay xana qaaday ama burburka uu yeelina dee kadibna wixii dhacay baa dhacay kadibna dee hay-adda culimada ayaa isla asaasnay ka horna dalada culimada ayaa jiri jirtay oo ummadda loogu adeeghayay oo diinta lagu khidmeynhayay oo maaragtay ummadda soomaaliyeed oo baahiyaal badan ay haystaan wax loogu qabanayay oo sheikhu runtii waxba muhiima ka ahaa haddana hay-adda culimadana ku-xigeenna u ahaa adhayeenkeedana sheikhu u ahaa allah u naxariistee aamiin bal sheekh haddaan wax kaa weydiiyo dhinaca qoyskiisa iyo carruur intuu ka tegay iyo bal arrimahaas haddaad wax nagaga biirin karaysid
sheikhu intaan intaan anigu laba xaas buu ka tegay caruur taqriiban caruur sagaal ah ee sheikhu ka tegay afar gabdhood iyo iyo shan wiil dad waaweyna qaarkood qaar waxka maraykan jira oo laba meelaasna kaleyayiin inay yihiin qaar nairobi joogaan qaarna halkaan bay joogaan marka sheikhu waa sidaas maaragtay nin xaruntaas nagu ahaa wiil kamida wiilashiisa waaweyn laba kun iyo labaiyo tobankii ayaa qolooyinkan dadka layanaya ay dileen ayagoo sheikhiga kaga argoosanaya midnaa asna beegsanaya sheikhuna dhowr jeer ayuu ka badbaaday maaragtay shilal noocaas oo kala oo nimankaas dadka lagu imtixaanay ay geysanayeen oo hoteelada ay soo galahayeen oo dadka ay ku leynayeen sidii weerarkii ay kusoo qaadi jeedeen saxafii uu sheikhu ku sigtay laakiin ilahi baa badbaashay subxaana wa tacaala kaasi waxau ahaa sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed oo iga warramayay geeridii allah u naxariistay sheekh nuur baaruud gurxan oo habeenkii xalay ahaa magaalada muqdisho ku geeriyooday